aan ku bilaabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayidaadan oo maalmihii u dambeeyey safarro ku marayey deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanada jubbaland iyo deegaanadii ay booqashada ku joogeen wuxuu sheegay gobolka gedo inay ka samayn doonaan maamul baahin iyo mashaariic ay hirgelin doonaan waa saas tiri horta duulgoboleedka jubbaland haatan barnaamijka aan hogaaminayo aniga aan u joogno goolow saad la socota waa dawlad cusub shan iyo tobankii bishii juun ayaan dhaaranay kadib markuu baarlamaanka ansixiyey madaxweynuhuna hore u soo doortay markiiba waxaan ku dhaqaaqnay inaanu ka fikirno qorshe howleedkayaga shan iyo afartanka casho ugu horeyso qorshe howleedkaas shan iyo afartanka casho ah oo ka kooban lix qodob ayaan anigii waftigeygaan hogaaminayey yaan qayb ka ahay ayadoo laba guddi liso qaybiyey guddigan golaha fulinta ka tirsan heer kastaba ha joogeene waa anigoo hogaaminayan inaan gobolka jiro barnaamijkaas ka fulino guddi kalena subada hoose ka howlgalo qorshahaas ayaan u nimid gobolka waa maalintii afaraad baan joognaa taas waa taas xagga nabadgelyada haddii dalka xaaladiisa oo la socotaan dagaalada haatan taagan waa laba weji dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya iyo inta waxgaradka ah oo rabta soomaaliya inay deganaashiyo nabadda hesho dhinaca iyo niman nabaddiid ah oo gudaha waddanka ku jiro oo ayagana umaga kala dudugsan iskaga yimid oo dhibaato weyn ku hayo dalka soomaaliya qaraxyo jaamiil miino shiddo oo dhinaca ayagana kasoo jooda adeedinta soomaalida ah oo arrintaa ku howlanayo beesha caalamka kaalmeynayso meel bay wax u marayaan weli fari kama qodno waxaan odhan karaa boqolkiiba lixdan meelaha inta badan waa la dejiyey boqolkiiba afartanna weli waa lagu hogjiraa sidii loo dejin lahaa oo nimankaan gacantooda afkuufka shacabkay u haystaan oo soomaaliyeed looga xoreyn lahaa xagga horumarka markaad fiirisid runtii markaan haddii arrintaa ka hadalno waa jirtay in guulo fara badan la gaaray deegaano fara badanna la xoreeyey hakadna arrintaas si aan laga garaabi karin runtii ay hakad u gashay sababtoo ah siyaabo kala gedisan bay arrintaa ku timid runta dhismaha dowlad goboleedyada oo laisku khilaafay muddo dheer bay rigaad arrintaa gelisay oo dadku wax wada lahaa isku khilaafeen xagga beesha caalamkana waxaad moodaa ciidamada naga kaalmeeyo oo amsom hoostaga ayaga naftooda inay ka fikiriyaan haddii deegaanka la xoreeya hadday dadkii dalka lahaa abaabulneen oo deegaanka ayaga ay xoreeyaan ammaankiisa ay la wareegi karin inayna isku fidin karin intaasoo degmo iyo intaasoo tuulo iyo intaasoo deegaan oo ceelbiyood oo dalkeena ka kooban yahay inay haddii ciidamadooda tirada ama ay la ekeenba ama qaadka marka si kastaba ha ahaatee aniga hadda waxaan ka tarjumaya waxaa weeyaan dowladgoleedka hadda cusub ee jubbaland oo qorshaha shan iyo afartanka casho aan wadano qaybta ugu muhiimsan bay nooga tahay sidii loo dardargelin lahaa dib u qoraynta madaxda soomaalida in badan waa laga hadlay kacdiyo fara badan way jiraan oo xagga ciidamada amsom iyo xagga beesha caalamka iyo dadka madaxda dowladda dhexe soomaaliya oo isku dibaridigeedii qaabkusheedka dalka lagu xeyn lahaa daliilahaasi way jiraan ma inkarayno laakiin haddana waxun baa la qabtay waana lasii socdaa runti horta wax badan baa la qabtay kismaayo haddaad amar sigsid ama aada la socotid xaggii institutionska dawliga ahaa waa la baabiciyey dhammaan xagga maxay ahayd systemka ay hadda ku shaqeeyaan iyo xarumihii dowladda iyo adeegii dowladda iyo guryihii heedaha ku shaqeyn lahaayeen iyo wax fara badan baa laga qabtay deegaanada kale oo horta oo dhanna oo gacanta baa xagga horumarka ka qabsoomay walow markii nabadda la helo uu horumarka ka dambeeyo haddana nabaddii oo boqolkiiba lixdan qabsoontay afartan ka dhimantaad moodaa dhinaca ayada kale inu ayagana horumarkii ayagana ay soo korayaan ay socdaan annaga doqorka howleedka iyagaan tan iyo fartanka casho ah waa dhibcadeyn inaan samayno ciidamada yada oon diyaar garayno oon isku basno oon u diyaarino in dalka inta ka dhiman dowlad goboleedka jubbaland deegaanada jubbaland oo dhan ay xoreeyaan waxaa ka mid a inaan dib u habayno maamulada oon ka dhigno kuwa bulshada u adeega loona diyaargarooba isdoorashadii golayayaasha deegaanka waxaa ka mid a inaan dhaqaalaha habayno hadda dalka iyaga soo galo deegaanadayada kuba cusubna aan abuurno maxaa yeele haddaana dhaqaalo la helin waxba laga qaban karee biyo sacbaa laga hidaayo inaan isku tashano waxaa ka mid ah qaybaha kala gedisan oo bulshada inaan la hadalno oo aan taageero weydiisanno maalin walba dhibaato laguma jiri kare inay mar wakti na garab istaagaan si dalkii xorriyad loo helo waxaa ka mid ah inaan odayaashii guurtida diyaarino oo ayagana ay noqdaan kuwa nala howlgalo deegaan walba laga sameeyo adiga qodobadaa iyo qodobo kalo ka baaxadweyn baan rubnaa hadda inaan deegaan walba ka fulino marka degmo walba waxaanu tegaynaa shan cashaanu toogaynaa shanta cash waxaan rabnaa inaan maamulkii ammaankii iyo garsoorkii ka wada dhisno dhaqaalahana aan habayno oon ku dibno qasnad si sharci ahna loo maamulo dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda kabirsana maaliyadda xubnaha nagala socdana aan ku wareejino oo dhaqaalahaasu noqda mid dhaqaalo khayr iyo sharci lagu maamulo dadka reer jubbalandna intu bulshada u adeega sinta ciidanka haba ay mashaarooyinkooda halka marka qorshahaas iyo qorshe hadda anaanu gacanta ku hayn waa sax weye dib u heshiisiintaas iyo isfahan la-aanta dadka wax wada leh oo state holderiska ah ama dalka wada degan oon isfahmin waaba tan caqabadaha ugu weyn ka dhasheen sanadihii lasoo dhaafayna cuuriyaamiyey inuu sistamkan hana qaado laakiin isibanaadkii ugu dambeeyey oo kislaayo ka dhaco oo anigaba raggii dhinaca dib heshiisiinta ka soo jeediya raggii hurmiidku ahaa aan kamid ahaa febraayo shirki nooga furmay saddex iyo labaatankii maarso ama shan iyo labaatanka maarsona wadagta heshiiskii kasoo baxay waxay ila tahay hadda jubbaland waxay u baahan tahay waa in heshiiskiina aan fulino ummadana wax u qabano caqabadaha inaga dhimaan kara waa nimanka nabadiidka ah ama shaksi siyaasi waa kuwa dadkiisa shaksiga inta waayey si kale wax u dhigo ama qof xil hayey oo hab nidaam barra ah xilkaas ku maamulayey oo maanta la yidhaahdo sistamkan cusub lama socon kartida geesa u istaag oo aseena mucaarado keena shaksiyaad saas ah oo danaha naftooda ama intereskooda shaksiga wax u mucaarado way dhici kartaa waa bani aadam laakiin hadda waxaad moodaa in dib heshiisiin dhamaystirtiran la wada gaaray dadkana waxay sugayaan ay tahay wixii lagu heshiiyo la fuliyo iyo dowladdan sida ay dadkana u kashbato waxna u qabato marka arrintaasna idinkoo dhan baan intii na dhageysanaysay inta soomaalidana socdo oo dhan baan taageero ugu xirnaa maxaa yeelay hadday jubbaland waxa qabsoomaan soomaali guud ahaan waxbaa u qabsoomay waxaan noo sahlanaanaysa markaas in qaranka soomaaliyeedna aan qayb midaax ka qaadano sidii ku istaagi lahaa runtii annaga hadda socodka iyagaan qodobada aan rabno qorshe howleedka iyagaan tan iyo afartanka casho inaan filino dhammaantood waa qodobo gobolkeenna horumar iyo deganaansho u keenayo maamul wanaag baan samaynaynaa ciidamada ayaanu ka dhigaynaa kuwa xaquuq leh oo ciidanka daraawiishta jubbaland iyo kuwa qaranka u kala qaybsamo waxaanu yeelaynaa inaanu dadka iyaga abaabulno waxaanu khayraadka aan leenahay intaan qasnad ku dubno inaan u adeegsano xagga ammaanka iyo xagga horumarka oo dadka seerkooda sida khaldan inta ugu dhaca inta badan bay ku kala dhiman jireen habka loo maaraynayo haddana socodka iyagan waxaa jirta deeq yar oo turkiga ka timid jubbalandna u timid gobolkan intii uu helayna waa soo gaarsiinay maadaama xagga wadada kismaayo iyo gobolkii ay isu furneen waxaan u bedelnay lacag lacagtii baan waxaan u qorsheynay degmo walba intay ka gaarto degmadan doolow hadda qaybteedii baanu siinay oo shalay la bixiyo diidiyaha qaar ka doontaan degmo walbana waa gaarsiinayna marka waxaanu doonaynaa in khayraadka jubbaland dhammaan deegaanadeeda si siman ay u wadaagaan hadday noqon lahayd waxaanu deeq caalami u helno hadday noqon lahayd sikada yar wax ka yimaado hadday noqon lahayd wax sikadaha yaryarka iyo dakliga gudaha kasoo baxaba dhammaan waxaan rabnaa si siman oo cadaalad in looga wada faa'iidaysto haddii alla